أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka gaaliraaca koonfur galbeed ayaa ka qarxay duleedka magaalada baydhabo dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriir ah u socda maalintii soddoni koowaad waxayna dhinacyada dagaalamaya xalay isku adeegsadeen sawaariikhda culculus madaxa maamul goboleedka gaaliraaca ah ee somalilan ayaa qorsheynaya in qalinka uu ku duugo heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya lagu sii qaybo ka mid ah badda soomaaliya tahriibiyaal soomaali ayaa dhintay kadib markii markab uu kula degay xeebaha dalka jabuuti maamul goboleedka gaaliraaca koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey dowladda riddada turkiga in diyaaradaheeda ay ka qayb qaadanayaan weerarka ay kooxda riddada ku soo qaaday magaalada baydhabo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka gedo iyo buuraha kowlis عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda eridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka gaalraaca koonfur galbeed ayaa ka qarxay duleedka magaalada baydhabo bashiir muxidiin aboo ayman ayaa warbixinta warkan eegaya sida ay wararku tibaaxayaan dagaal culus ayaa gelinkii hore ee maanta ka qarxay duleedka magaalada baydhabo halkaas oo ay isku fara saareen maleeshiyaad murtadiinah oo kala taabacsan maamulada riddada ee muqdisho iyo baydhabo dagaalkan oo la isku adeegsanayo hubka culus ayaa bilowday kadib markii saacadihii la soo dhaafay kooxda riddada soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay xasan gurguurta ay wacad ku martay in maanta oo isniin ahay lafta garen kala wareegi doonaan magaalada baydhabo xogtu waxay sheegaysaa in dagaalka saa ka qarxay uu bilowday kadib markii maleeshiyaadka mucaaradka ku ah maamulka lafta gareen ay rasaas xoogan ka soo bilaabeen dhinaca suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo murtad cabdulqaadir maxamed nuur oo ka mid ah wasiirada maamulka gurgurta ayaa goordhoweed bartiisa xiriirka bulshada ku sheegay in maleeshiyaadkoodu ay la wareegeen qeybaha ugu muhiimsan ee magaalada baydhabo islamarkaana ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah askarta maleeshiyaadka riddada ee lafta gareen geesta kale telefishinka maamulka riddada koonfur galbeed ayaa isna sheegay inay jebiyeen maleeshiyaadkii soo weeraray magaalada baydhabo gacantan ay ku dhigeen askar fara badan oo maxaabiis ah oo ay sheegeen in guurguurta uu soo qalday magaalada baydhabo waxaa ka socda barakac aad u xoogan iyadoo in ka badan afartan iyo shan kun oo qof la sheegay inay ka barakaceen guud ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaadalo diriirka isku magacaaba ee koonfur galbeed kadib markii maleeshiyaadka amar qaata murtad gurguurta iyo kooxdiisu ay halkaasi kusoo duuleen urur gaaleedka qaramada midoobey ayaa sheegay in qiyaastii afartan iyo shan kun oo qof ay ku barakaceen xiisadaha iyo iskoormaadyada ay murtadiintu ka wadaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka fadhigiisu yahay magaalada baydhabo si kastaba magaalada baydhabo waxay maanta si rasmiya u martigelisay dagaal maalmahanba aad loo hadalhayey kaas oo salka ku haya khilaaf ka soo kala dhexgalay lafta garan iyo gurguurte oo sabab u noqday in maamulka riddada koonfur galbeed uu gebi ahaanba xiriirka u jaro kooxda riddada ee villa soomaaliya waad mahadsantahay aboo ayman dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalintii soddoni koowaad waxayna dhinacyada dagaalamaya xalay isku adeegsadeen sawaariikhda culculus sida uu warbixintan ku hayo walaalka cali aadan cabdulaahi caliire maalinkii kow iyo soddonaad oo xiriir ah ayuu socdaa dagaalka u dhexeeya dowladda maraykanka iyo maamulka yuhuudda oo isku dhinac ah iyo dowladda shiicada iiraan oo dhanka kale ah dowladda iiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro loo adeegsaday sawaariikh xooggan waxay ku garaacday magaalooyinka waaweyn ee sahayanada lagu deegaameeyey kuwaasoo ay ka mid yihiin xayfa iyo talaabiib sawaariikhda ayaa ku hoobatay xaafado ka tirsan talaabiib iyadoo dhaawacyo ay ka soo gaareen dad yuhuud ah sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka sahayanada waxaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ku dhaawacmay duqeymahan iiraan ay geysanaysay laba boqoloo ruux oo yuhuud ah dhanka kale xadka u dhexeeya lubnaan iyo deegaanada yuhuudda ixtiraalka ku haysato ee falastiin waxaa ka socda dagaallo xoogan waxaana halkaasi lagu dhaawacay ilaa lix askari oo sahayano ah kadib markii la beegsaday taangii ay saarnaayeen qaraxyo waaweyn ayaa sidoo kale xalay ilaa saaka mar kala gelgelay magaalooyin badan oo ku yaala ciraaq baxreyn kuweyt sacuudiga iyo urdun waxaana xalay si weyn u faafay muuqaalo muujinaya qaar ka mid ah saldhigyada iyo danaha maraykanka ee khaliijka oo holaacaya dhanka kale iiraan weli waxaa socda duqeymaha dhanka kale iiraan weli waxaa ka socda duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka maraykanka iyo yuhuudda kuwaas oo beegsanaya warshadaha kiimikada ee ku yaala magaalooyin ay ka mid yihiin tabriis iyo teheraan mahadsanida caliyare madaxa maamul goboleedka gaaliraaca ah ee somalilan ayaa qorsheynaya in qalinka uu ku duugo heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya lagu sii qaybo ka mid ah badda soomaaliya cismaan axmed duubow ayaa warbixintan eegaya madaxa maamulka shaadalla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan murtad cabdiraxmaan ciro ayaa warar hoose waxa ay sheegayaan in dhowaan uu safar rasmi ah uga ambabixi doono dalka etoobiya halkaas oo ay warar ku tibaaxayaan in uu ku soo saxiixayo meelmarinta heshiiskii ay horey u wada galeen maamulada hargeysa iyo adisababa ee badda soomaaliya ilwareedyo ayaa sheegaya in gudaha etoobiya ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed halkaas oo maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan maamulka dabadhilifka ah ee hargeysa socdaalkan aadka loo hadal hayo oo aysan weli ka hadlin xukuumadda ciro ayaa ku soo aadaya xilli dowladda xabashida etoobiya ay muddooyinkii ugu dambeeyey sii xoojinaysay damaceeda badeed iyo sida ugu fudud ee ay ku xaqiijin lahayd arrinkaasi ninkani waa mas-uul ka mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalka etoobiya waana la taliyo sare oo dhinaca dhaqaalaha u qaabilsan ra-iisul wasaare abiy axmed waxaana dhowaan lala yeeshay wareesi uu ku soo bandhigay habka ugu fudud ee etoobiya ay ku xaqiijin karto damaceeda marinbadeedka ah wuxuu tilmaamay in etoobiya ay deris la tahay dalal yaryar oo takadahooda aanan ka faa'iidaysan islamarkaana ay beelaha yihiin isaga oo tusaale uu soo qaatay takadaha jabuuti casab iyo berbera wuxuuna si gaara farta ugu fiiqay soomaaliya oo uu ku sheegay inay leedahay xeeb dayacan oo dhirarkeedu gaarayo kun iyo shan boqol oo kilomitir wuxuu sargaalkani iftiimiyey in uu jiro jaanis ay habboon tahay in wakhtigan etoobiya ay ka faa'iidaysato isagoo carrabka ku dhuftay in xilligan nidaamkii kala dambaynta adduunka uu burburay islamarkaana takadaha dirisku ay yihiin kuwa aad u nugul wuxuu isbarbardhig ku sameeyey etoobiya iyo dalal kale oo yaryar oo iyaguna aanan bad lahayn wuxuuna tilmaamay in dalalkaasi ay yihiin kuwa aad u yaryar halka etoobiya ay tahay ayuu yidhi dal aad u weyn oo leh dad aad u fara badan kuna yeela gobol aanan degganayn taas oo ka dhigan ayuu yidhi in etoobiya ay xoog ku heli karto baddii ay muddada dheer raadinaysay marinbadeed toos ah oo iskeed ay u leedahay etoobiya una maamusho ayuuna si weyn u dhiirigeliyey mas-uulkani isaga oo si gaara hoosta ugu xariiqay in heshiiskii xaaraan tahaa ee murtad muuse biixi iyo gaal abiy axmed kala saxiixdeen bilowga sannadkii laba kun afar iyo labaatan heshiiskan ayuu la taliyaha abiy axmed ka shanqariyey in uu si weyn ugu farxay una soo dhoweeyey wuxuuna fikraddaasi ku tilmaamay mid aad loogu riyaaqay oo mudan in la dhammaystiro maadaama ayuu yidhi etoobiya ay si gaara u helayso labaatin mayl oo xeeb ah sidoo kale sargaalkan etoobiyaanka wuxuu sheegay in marinka baawulmadab aanu ka fursan doonin ciidan badeed etoobiyaan ah oo gacanta ku dhiga maadaama ayuu yidhi dalalka ku xiran oo dhan midkoodna aanu lahayn ciidan badeed oo sugi kara ammaanka marinkaasi ibraahim caydiid oo ah saxafi iyo falanqeeyo siyaasadeed oo reer hargeysa ah islamarkaana ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu riyaaqsanaa heshiiskii badda ee etoobiya iyo maamulka somalilan ay kala saxiixdeen ayaa hadda walaa xoogan ka muujiyey hadallada ka soo yeray sargaalkan etoobiyaanka ah nin baa hadlayay dhowr cisho gudahood horteed iminka aqoon-yahana oo etoobiyaan ah waa nin madax ka ah bangiga maxay maalgashiga waxa uu ku hadlayeyna de maaha wax dowwah oo gara dalkiisunbaanu dee u hadlayo qabadyo saxba iyo garyo gardarraba ninkaasi dowladaha jaarka la'a etoobiya oo jabuuti iyo somalilan iyo soomaaliyaba wuu ka hadlay wuxuu sheegayaa xeebta dheere aynu leenahay inaanay dayacan tahay waxna aan laga qabsan maxay dee laakiin etoobiyana aanay la'aan karin bad la'aan joogi karin iyadoo xeeb aan laga faa'iidaysano badanoo dayacan ay jirto taasina dee maaha wax ma garanaysaa lagu doodi karo ama dawwa haddaan laga faa'iidaysan iyo haddii shay aan laga soo saarin dee waxaad leedahay maaha waa wax dalkale leeyahay beerta iminka gurigayga ku xigta haddii ninka reer kalihi ay beeran waayaan iyo hadday beertaanba dee ayagaa leh anigu xaquma lihi inaan idhaahdo waa beeran weydanoo anaygu wanaagsan tahay tusaalaha waxaan ugu soo qaadanayaa ninkaasi hadalkiisaasi waa mid u baahan in wax badan laga fikiro talada la badsado warbaahinta dowladda xabashida etoobiya ayaa muddooyinkan dambe aad u baahisay oo barnaamijyo loogu magac daray danaha istaraatiijiga etoobiya laga sii deeyey warbaahinada waddankaasi kuwaas oo diiradda lagu saareeyey danaha etoobiya ay ka leedahay dalalka diriska oo ay ugu horrayso soomaaliya i f a oo ah maxad falanqeeya arrimaha dibadda oo hoos taga wasaaradda arrimaha etoobiya ayaa warbixin uu dhowaan soo daabacay ku sheegay in takadda istaraatiijiga ee berbere ay muhiimad ballaaran u leedahay etoobiya iyo sidii ay ku heli lahaayeen marinbadeedkaasi wuxuuna intaasi ku daray in berbere ay ku taallo marin muhiim ah oo isku xidha yurub aasiya iyo bariga dhexe sidaasi darteed berbere ma ahan oo keli ayuu yidhi takad maxalli ah balse waxay ku tiirsan tahay xeerarka istaraatiijiga ee gobolka iyo caalamka macadka i f a waxaa kale oo uu sheegay in etoobiya ay leedahay qorshe isku dhafan oo ujeedkiisu yahay sidii ay ku hanan lahaayeen marinbadeed kaas oo ka kooban diblomaasiyad horumarinta kaabayaasha maareynta ganacsiga sahayda iyo sidoo kale iskaashiga gobolka warbixintu waxay muujisay in etoobiya ay isbeddel ku samaysay diblomaasiyaddeeda ku saabsan qaabka ay ku hirgelinayso damaceeda badraadiska ah waxayna ku tilmaantay iskaashi kaas oo ah beerlaxawsi iyo hadallo marin habaabin ah oo lagu seexinayo bulshada soomaaliyeed wuxuu sheegay macadku in qorshahaasi ay dhowaan isla qaateen abiy axmed ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheekh maxamuud islamarkaana marinbadeedka etoobiya ay u baahan tahay uu noqdo mid laga wada faa'iidaysto iyada oo loo marayo iskaashi amni iyo mid horumar dhaqaale hoonrifyu oo isna ah maxad etoobiyaan ah oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa warbixin uu dhowaan baahiyey ku xusay in damaca badeed ee etoobiya uu yahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee hadda beddelay xeerarka diblomaasiyadeed iyo midka amni ee geeska afrika dhinaca kale wargees laga leeyahay waddanka faransiiska oo lagu magacaabo the africa ribood ayaa sheegay in shirar isdabajoog ah oo ka dhacay adis ababa ay isweedaarsadeen washington iyo etoobiya iyo sidoo kale hadalheenta isa soo taraysa ee ku saabsan iskaashiga dhinaca amniga ee yuhuudda ay la leedahay maamulka ashaadala dirirka ee somalilan ay dhammaantood muujinayaan in badda cas ay si deg deg ah u noqonayso fagaare muhiim ah oo ay ku loolamaan quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah mid ka mid ah siyaasiyiinta xabashida ayaa sheegay in etoobiya ay si firfircoon u raadinayso marin ay ku gaarto takad ku taalla badda cas iyada oo ku salaynaysa baahiyaha taariikheed juquraafiyadeed iyo dhaqaale iyadoo hirgelinaysa in ay ka gudubto xaaladda badla'aanta ah si kastaba waxaa cad oo aan cidna ka qarsooneen in etoobiya ay karkarinayso damaceeda guracan ee badraadiska ah iyada oo u muuqata in murtad cirro uu si fudud ugu meelmarin karo heshiiskii uu horay u saxiixay murtad muuse biixi cabdi
waad mahadsantahay walaalka dhuubow tahriibyaal etoobiyaan ah ayaa dhintay kadib markii markab kula degay xeebaha dalka jabuuti marwaan maxmed ayaa sii ambaqaadaya warbixintan wararka ka imaanaya dalka jabuuti ayaa sheegaya in markab ay la socdeen tahriibayaal etoobiyaan ah oo ku degtay xeebaha dalkaasi halkaasoo ay ku nafwaayeen ku dhowaad toban qof ah hay-adda socdaalka oo rogaaleedka qaramada midoobe ayaa xaqiijisay in dhacdada oo afar iyo labaatankii maars ka dhacday xeeb ku taalla meel u dhow magaalada obok ee waqooyiga jabuuti ay ku dhinteen sagaal qof oo etoobiyaan ah waxay sidoo kale hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo i o m sheegtay in ilaa ay hay afartan shan qof kale oo saarnaa markabka ku degtay xeebaha waddanka jabuuti warbixintu waxay intaas ku dartay in tirada guud ee markabka degtay saarneyd ay ahayd saddex boqol labaatan qofa kuwaas oo dhammaan kasoo jeeda dalka etoobiya waxayna ka mid yihiin kumanaan afrikaan ah oo badaha isku shubaya iyaga oo tahriib ahaa hay-addu waxay dhanka kala sheegtay in la baadigoobaya dad kale oo weli la-yahay kuwaas oo aan nolol iyo geri midna lagu haynina halka lagu guulaystay in lasoo badbaadiyay laba boqol lixdan iyo lix kale hay-addu waxay sidoo kale sheegtay in sagaal boqol labaatan laba qof ay ku dhinteen ama lagu waayey wadada bari ee socdaalka tahriibayaasha sanadkii labada kun shan iyo labaatanna taasoo aada ugu badan tirakob la sameeyey sanadkii ka horreeyey oo ahaa shan boqol konton iyo sideed qof ah waxayna taas ka dhigan tahay sanadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii hay-ad gaaleedkan i o m bilowday raadaraca socdaalka wadadan sanadkii labada kun afar iyo tobankii waad mahadsantahay marwaan maamulka haridada koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey dowladda daaquudka turkiga ah in diyaaradaheeda ay ka qayb qaadanayaan weerarka kooxda haridada ay ku qaaday magaalada baydhabo saadiq muumin ayaa warbixino muurtaasi ku saabsan inoo haya afhayeenka maamulka riddada ah ee koonfur galbeed oo qabtay shir jiraa'id ayaa sheegay in in ka badan laba boqol oo ka mid ah diyaaradaha dowladda riddada turkiga ay ka qayb qaadanayaan duulaanka kooxda riddada soomaaliya ay ku qaaday maamulka lafta gareen ee magaalada baydhabo wuxuu sheegay in diyaaradihii turkiga iyo dabaabaadkii ay siiyeen kooxda riddadaah loo adeegsaday in lagu soo weeraro maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo lafta gareen dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay si adag oga digaysaa una sheegaysaa dowladda turkiga in la isticmaalayo droonkii aad ku caawiseen dadka soomaaliyeed waxaan arkaynaa maanta inay dul taagan yihiin ilaa laba boqol oo diyaaradood oo oo oo bayrikhdaar ah iyo kuwa la mid ah inay dal- dul heehaabayaan hawada koonfur galbeed soomaaliya si la rabo in lagu baabi'iyo dadka reer koonfur galbeed arrintaas yaysan boog idinkugu noqonin waxaad u siiseen hubkaas iyo diyaaradahaas iyo dabaabaadkan haddaba la rabo in dadka lagu laayo dhinaca kale bayaan ka soo baxay golaha midowda afrika iyo gaalada midowda yurub ayaa looga hadlay xiisada dagaal ee ka jirta magaalada baydhabo waxa ay sheegeen in ay ka walaacsan yihiin colaada ka jirta magaalada baydhabo iyagoona labada dhinac ugu baaqay in ay wadahadal ku dhammeeyeen xiisadan xiisadan u dhexaysa kooxda riddada iyo maamulka riddada koonfur galbeed ayaa weli ka taagan duleedka magaalada baydhabo iyadoona labada ciidan ay isku jiraan masaafo yar xilli kastana la filan karayo dagaal dhex mara labada dhinac ugu dambayntii guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan gedo iyo buuraha goolis aynu ka hormarno walaalka cazaam iyo wilaayada gedo warbixinta ku saabsan
guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada dadaalo wax ku ool ah iyadoona raashin qaybin uu u sameynaya qoysaska ay abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan wiilaayaadka islaamiga ah raashin qaybintan baasan uu soo abaabalay guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga hegedo ayaa ka dhacay gudaha deegaanka faafaxdhuun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo ay ka faa'iidaysteen dad aad u badan oo danyar ah qoysaskan oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyay raashin qaybinta uu soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee gedo raashin qaybintan ayaa ka faa'iidaystay dad aad u badan oo danyar ah qoysaskan oo helay raashinka noocyadiisa kala duwan sida sonkarta bariiska burka iyo saliidda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey gurmadka raashin qaybinta ee uu soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga heegado raashinka si wanaagsansanaa naloo siiyey waa ilaahay mahaddiis amniga iyo islaamka iyo dowladda islaamkana ku mahadinaynaa aykaana ku sharaf buur bariis sokor saliid saddexda waa nala siiyey allah barkay aqri adduunba cadowgoodan allah jibiyey
sud walaal ee meesha joogtiin oo bilow magaca haadhan waan karta bal maanta maxaa lagu siiyey sokor bariis bur saliid
alaikum salam waraxmatullahi barakaatu Ee, walaal soo dhawow bal meesha joogta iyo magacaada noo bilow magacay waa jacfar meesha joogan waa faafaxdhun waan karta maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey raashin ayaa la siiyey walaalaha la siiyey bariis iyo sokor iyo bur iyo laba saddex la saliid waxaan joogaa faafaxdhuun magacayga cabdi yuusuf ibraahim waan kartay bal maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaan helay raashiin saddex haaf oo raashiin ah oo sokor iyo bariis iyo bur waxaan u mahad celinayaa ilaahay weyne waa ilahay mujaahidiinta in gaalada ilaahay u jibiyo
salaamu calaykum waalaikum waraxmatullahi barakaatu magacaada iyo meesha joogta noo bilow.
magacayga waa maxamed cabdulle cismaan waxaan joogaa deegaanka faafaxdhuun waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala wax kale oo mahadinaya mujaahidiinta oo siiyey raashinkan insha allahu tacaala saddex haaf ilyo laba ha- oo saliida gaalada allaha jibi insha allah gaala allaha jibi adowg allaha jibi adowg allaha jibi xuseen cali maxamed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa faafaxdhuun raashin noocee laga siiyey waxaa ka kooban yahay bariis bur sokor saliid intaasaa ka kooban yahay raashinka isqoran guleed degmadaydana waxaa faaxdhuun wallaahi biyo waa helnay allah ku mahadsan walaalahayna ku mahadsan maasha allah waxaweye biyo waa helnay ilaahay iyo walaalahaynaan ku mahadinaynaa haddana alxamdulilahi raashin waa helnay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ayagaa ku mahadsan raashinka laga siiyey oo la soo gaarsiiyey muxuu kala yahay raashinka waa bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan muslimiintaas noo soo dhiibtay khayr allah siiya ilaahay ha barakeeya walaalay soo qaada barakaan u ducaynaynaa allah siiya waxay rabaan allah siiya magacayga waa luuli hilowle ibraahim waxaan joogaa deegaanka faafaxdhun maanta maxaa laga siiyey oo bal deegaanka laga soo gaarsiiyey waxaana la siiyey gargaar ka socda walaayada islaamka waxaana la siiyey raashinka kale ah bur saliid sokor bariis mujaahidiinta waxaan ugu duceynaynaa cadowgooda inuu alla jibiyo wilaayada islaamiga ee gedo ayaa wada gurmad raashin qaybin ah kaasoo la gaarsiiyey degmooyinkai deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona lagu gorbanaya dadka ay saamaysay abaarta baahsan ee ka jirta koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya sidoo kale cabdiqani maxmed ayaa waxa uu inoo hayaa warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadka tabaalaysan ee ku dhaqan buuraha gooleys oo la gaarsiiyey gargaar gurmadkan oo ka koobnaa deeq raashiinaha iyo saacadihii lasoo dhaafay waxa uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya bulshada ku dhaqan ilaa dhowr deegaan oo hoostaga ah degmada laasqoray ee gobolka sanaag ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashiin ah oo uu soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo xilligan dareemayay xaalad aad u adag oo ka dhalatay abaarta ku dhufatay gobolada soomaaliya markii raashiinka la siiyey ayay qadka taleefonka kula hadleen warbaahinta islaamiga ah iyagoona ka warramay xaaladooda nololeed iyo deeqda la soo gaarsiiyey waxayna u mahad celiyeen mujaahidiinta waxaa nala soo gaarsiiyey raashin waxaa leedahay xabaalshaa ole mashaxaleed cirbiye biyo cadde maydhada caano badan waxay hoos tagaan asqoray ka waran bal abaaro ayaa jira deegaanka iyo xaalkiisa bal nooga sheekee abaaruhu waana heleen aad bay noo jilciyeen haddeesade roobaa da-daaya welina dee ma bixin abaarta wuxuu noo bilowday maalma adigu dhowaan dhowaan laba saddex maalmood meelaha qoyskii waxay gaadhsiinayaan dee saddexaas iyo xabad saliida waana soo gaadhay waana soo gaadhay asalaamu calaykum
calaykum asalaam adeer xaaladda waa fiicannahay waxaanu joognaa abaasha waxaanala ku siiyey raashin wadaadadana siiyey cadhaka waxaa qoyskii la gaarsiiyey caaga saliida iyo saddexa waa u mahad celinayna waxaanu aragnaa wax wanaagsan waxay naga taakulayeen waktigii adka abaarihii waktigii adkaaga dadka helay marka waa ku mahadsantahay culimadu waana u mahad celinaynaa assalaamu calaykum calaykum assalaam waxaana tuulada maxay ahaatee mashigeed wadaadadu waa ku mahadsan yihiin waxa weeye anagoo maxay abaari ayna haysato waxa weeye dadku qaxootibayna u badnaay abaara xun baa nagu dhacay oo maxay ahayd waa deera deeraanama ku jirno hooyo lix iyaala wadato carruurta xaalkooda haddeer way iska fiifiican tahay balse abaar baana haysato saaka gurmadkana soo gaaray waa fiican yahay waxaa lala siiyey saddexaas iyo caagad saliida allah fadligii xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacan kula dagaalamaysa cadowga duulaanka ku ah dalka iyo diinta islaamka ayaa dhanka kale hilmaamin waajibaadka ka saaran ugurmashada dadka tabaalaysan iyo uhelanta kuwa la dulmiyey walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu